xaga dee koley waa masale usuuliya ma xuja mise ma aha kalaamka culimadana macruuf oo kutub usuul buu taa kuga sugan yahay waayo dee fadl musalax baabkaa lagagama hadlo laakiin waxa ay tahay maqduuc sida axaadiisba ma aha wax la yidhaha waa xujana maahe kolley culimadu tay ugu soo arooriyaan waa si loo ogaado bal calaqal dee waxay ninkii mujtahidka aqwaasha taabiciintay dee shusuusa ay noogu soo dareen kolkay waxbay isku raacaan kolna waxbay isku khilaafaan wixii ijmaacoodina aanu ugaba bixin wixii kale iyada iskhilaafkooda ahaydna de ruuxii mujtahidka bal de isagu isagu ijtihaadkiisa ikhtiyaarku waa ijtihaadahaan inuu tashahu iyo hawo ahayn bal waqooshooda dee kii bal uu sinad ama dee dali raajix yeelaya uu kala doorto wahuwa kayruulmunqadici wuxuu leeyahay maqduucu munqadici waa ka duwan yahay waa kala gaar maqduucu waa sife matniyo waa kalaamkii ama ficilkiisa taabici lahaabaa maqduuc la ydhaha marka sanadkiisa lama eegayo inuu mutasil yayo inuu marfuuciyo si mawquufkii marfuuci baan ku soo maray ama munqadico waa wixi noo dambeeye waa sife isnaadku leeyahayo waa xadiis ama marfuuc aado ama mawquufa noqdo ama maqduuco sanadkii lagu soo warinayay kala uu ku jiro oo sanadka wax ka dhacsan midna waa sife matni midna waa sife isnaad waqad waqaca waxa dhacay fii cibaarati shaaficiyi shaafici cibaaradiisa waxa dhacay iyo wabaraaniyo dabaraani idlaaqu lmaqduuci maqduuci in la idlaaqo calaa munqadici lisnaad isnaadkiisu kii uu goonaa kala goonaa hayru mawsuuli ku xidhiidhsan aan ahayn macnaha koley dee shaafici isaga waxaa la odhan karaaba istilaax weli markaama sugnaanine wuxuu leeyahy hadal shaafici maxaa dhacay isagoo maqduuc yidhi oon u jeedin taabici kalaamkii iyo ficilkii ujeeda xadiiska sanadkiisu kala go-an yahay ama sanadkiisa inqidaacu ku sugan yahay dabaraadna saasaa dhacdo isagoo maqduuc idlaaqay macnaa maqduuc buu wax ku sheegay waxaan maqduuca u ahaana kalaam saxaabiba maahee waa xadiiska sanadkiisu aanu xidhiidhin oo halkii ay munqadic ka cabiri laayeen ayay maqduuc cabireen shaafici qabla istiqraar liistilaax bay ahayd walow dee hadalka dee dabaraan isaga istilaaxu markaa waa sugnaadee la odhan karo waa tajawuzuun oo macnaa halkay uu munqadic ka odhan lahaayeen ayay maqduuc yidhaaheen oo taas bal marka waqad takalama sheekho abu camr halkan wuxuu imika inooga bilaamayso dee safxadan oo dhan qaadan doonta alfaado marka la eego daahirkoodu mawquuf yahay ama aanu marfuuc ahayn laakiin xukum ahaan la siinayo xukma rafci iyo alfaado qaarkood oo ma xukman rafci bay leeyihin mise maaha ma marfuuca mise maaha culimada khilaafkooda uu jiro oo kolley barhkooda waxay raaciyaanba marka ay mawquufka ama marfuuca kaba hadlayaan ayay raaciyaanba kutubta qaarkoodii taasba ayaa wax maqduuci kuba xidhan maaha waa wax ka gaara waa masalo kale wallahu subxaana wa tacala aclam cashir halkaas inoo joog doono
بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ما سامك أمس السابعة المقدوع ها النوع الثامن nowcii sideedaad ee anwaacdii xadiidka kaba mid ahi almaqduucu maqduuci weeye maqduuc kaa la gooyey ama magacan dee culimaaulxadiid ay kuba idlaaqeen weeye nooca sideedaad wa huwa maqduucu almawquufu ka lagu joojiyo weeye kuba taaganeen dhaafsanayn cala ataabiciina dadkii taabiciinta aan dhaafsanayn qowlan wa ficlan qowlan aduu qowl ahaan dee loogu joojiyo hadalkoodiiya wa ficlan ficil ahaan oo wixii adugu afcaashii taabiciinta kaba mida in iyaga dhaafsanayn ee iyaga loo tiiriyo loo nisbeeyo amase qowlkoodiiba kaba mida kaa waxay ku idlaaqaan culamaa ulxadiid oo laba yidhaah maqduuc baa la yidhaah wa huwa hayrulmunqadici munqadica keyrkii weeye oo maqduuca iyo munqadicu way kala duwan yihiin oo maqduucuna nooc gaara weeye munqadicuna nooc gaara weeye bal kollay maqduucii intan buu inoogu tacriifiyey maqduucuna sida marfuuca iyo mawquufkoo labadii noocee ku horeeyey ahaa wuxuu kaba mid yahay axwaasha matniga ayuu kaba mid yahay ama xaalooyinka iyo waxa weeyaan anwaacda ku u gaarkaa mutuunta in xagga sanadka aan la eegahayn oo mawquufkii waxaan kusoo marfuucii kusoo aragnay rasuulka ilaahay wixii loo tiiriyo ama qowl ha noqdo ama ficila ama taqriire in marfuuc la odhanayo iyadoo inaan sanadkiisa eeginoo hadduu sanadku xidhiidhay iyo haddii aanu xidhiidhinba kol haddii qowlkii rasuulka ama ficilkii ama taqriirkii yahay marfuuc waa la odhanaya markaa sanadkii lamaba eegayo mowquufkana waxaan kusoo aragnay marka aan dee la qaydin oo mowquufku mudlaq yahay inuu saxaabada wixii loo idaafeeye aqwaala ama afcaala yahay taasna lama eegayo xagga sanadka loogu idaafaynayo ama wax lagaga soo naqinayo oo sanadkaasi hadduu mutasil yahay iyo haddaanu mutasil ahaynba magacii kol haddii uu saxaabi qowlkii ama ficilkii noqdo magacii mowquufku waa jiraya maqduucuna waa saas oo kaleoo kuwaasunbuu la qeyb yahayo waa axwaasha mutuunta oo markaa wixii kalaam taabici leeyahay ah ama ficilkii ah aan isaga dhaafsanayn ayaa waxaa lagu magacaabaa maqduuc dee ficlanna kaasi waa dee dad muslimiintii ka mid ahuun aada haw mudnaadeene aqwaashood iyo afcaashoodo xadiisii rasuulka ee xujada ahayd la mid ma ma aha kaasi oo iyada qowlka saxaabiga dee bal walow masale usuuliya ay tahay ama iyaga aqwaashood iyo madaahibtooda waa tan kollay cilmiga usuulkana laguba yaqaano ay yihiinba adilada la iskuba khilaafsanyaho daliilo waa noqonaya dee waana in haddii bal markaa kollay suurooyin badan ou xujo noqdaana way jiraysaa laakiin halkani waa axad muslimiintii ka mida qowlkii ama ficilkii waxay yidhaahaan halkan waxay culimmadu u soo qaataanay anwaacdii xadiidka uguba soo dareen dee ruuxii mujtahidka ahaa ee masale doonayey inuu adiladeed baxsiyayey haddii aqwaashii taabiciintaba u arko oo iskuba khilaafsan ama masaladii laba habo noqdeen ama saddex qowle dee taasi bal meeshii si aanu qowl cusub oon cidibo odhan aanu uguba tegin aqwaashoodii inuu kala baxa mahay uu kala doordooran bal kii daliil raajax yeelo oo si aan dee nooc yar ijmaaci hadduu kaba imanayo khilaafkaasoo laba wej un la yskuba khilaafo wej saddexaad meesha aanu jirin ixdaasu qowlin thalis waaba dhici karta in lagu tiriyo kharqa lilijmaac inay tahay bal sidai aqwaashoodii aanu ugaba bixin oo ugaba doorto ama istinaasba ugu soo qaato waxyaale qaarkood ama dee waxyaale ugu dacmiyo ugu xoogeeyo ayay meesha taalaay gaar ahaan xujo maaha gaar ah oo qowlkan ama ficilkani uu xujo la xujaysanayuu daliil sharciya noqonaya ma aha ee taas bay usoo dhigtaan ay usoo qaataan balkaas ba haddaba maqduuc la yidhaha taasi waa inta tacriifka waxaanu raaciyey wa huwa kayrulmunqadici maqduucani munqadica keyrkii weeye oo macnaha waxaynu meesha jiro anwaacdii xadiidka ka mida maqduuc waxaa kaloo iyadna anwaacdii xadiidka kaba mida munqadic ayaa iyadna axwaashii xadiidka kaba mida dee anwaacdiisii waana inoo soo socdaa munqadico maqduucana waan hayna haddaba labay kala yihiin buu leeyahay oo laba say u kala yihiin kan waa taan aragno waa waxyaalaha ama sifaadka iyo axwaalaha matniga u gaarka ah oo waa qowlkaas taabiciga ama ficilkii ama munqadico waa umuuro dee sanad baa meeshii yaala oo waa xadiidkii aan sanadkiisa ay wax ka dhaceen bal kaas baa munqadic lagu magacaabaa ama ruuxu saxaabiga ka horeeya oo kaba dhacay si aan mursalka uga duno ayaa la yidhaahayoo sanad ayaa laga hadlayaa aan xidhiidhin ee ay wax ka dhaceen marka labadaasay kala yihin waqad waqaca waxaa dhacay buu yihi fii cibaarati shaaficiyi shaafici cibaaradiisa waxaa dhacay waabaraaniyi dabaraani cibaaradiisa waxaa dhacay idlaaqulmaqduuci maqduuca idlaaqiisa la idlaaqo calaa munqadici lisnaadi isnaadkiisu kii uu go-naayay wax ka dhaceen laguba idlaaqo hayrilmawsuuli kii isagu xidhiidhay ee sanadkiisa la xidhiidhiyey aan ahayn munqadiculisnaadkaasi oo dee munqadiculisnaadkin buu sii caddaynayaa wuxuu sheekhu halkan inoogu sheegay fiqradan yaree kooban maqduuca iyo munqadicu way kala duwan yihiin maqduucu waa axwaasha mutuuntuu kaba mid yahay munqadicuna waa umuurahan isnaadkii dee xaggeed waxa weeyaan la eegayo waa sanadkaa aan sanadkiisu xidhiidhin taasi haba jirtee waxaa shaafici dhacay cibaaro uu leeyahay isagoo maqduuc yidhi oo maqduuc idlaaqay maxaanu u jeeday xadiid aan sanadkiisu xidhiidhin oo maqduuc buu idlaaqayo waxaanay ujeedadiisu ahayd nooca inoo dambeeya munqadica dabaraanina saasoo kale ayaa kaba dhacdayoo isagoo maqduuc idlaaqay oo macnaa wuxuu sheegay u yihi waxbuu yidhi waa maqduuc ee waxaa marka la eegana qowl saxaabiya ama ficilkii ma aha ee waa xadiid aan sanadkiisu xidhiidhin oo munqadic ahaa taasi way dhacday shaaficintay ugu cudur daaraan waxayd waqtiga istilaaxu hagaaguma sugnaanin xadiid bal dee anwaacduba may bislaan oo may kala soocmin oo lama kala saarin oo si fiican istilaaxi muu noqonsan dee imika uu inoogu sugan yahay mid u sugan oo taas bay ahaydba dabaraani laakiin kolley nooc tajawus waa jiraayo waqtigaa umuuruhu way kala baxsanaayeen waqtigiisii oo maqduuca iyo munqadico dee waa umuuro kala yar duwan bay haayeen oo dee nooc istiqraar baa jiray waxa weeyaan xaggii bal marka la eego musalaxa ama cilmigan istilaaxa oo bal ninkii ugu horreeya ramhurmusiye kitaab dee jaamico anwaacda isu wadageynaya lahaa qarnigiisa kama dheereenba ama waqtigiisii kamaba fogeyn marka la eego dabaraani oo kale bal taas baa jirta waanay jiraan bacd alculamaa iyadna cibaaraadkooda ay dhacday iyagoo munqadic intay yidhaaheen tan cagsigeed waxay u jeedaan maqduucaye taasna barhkood way kaba dhacday waqad takalamintaa wuxuu kaga baxay sheekhu maqduuci buu kaga baxay markaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala ibnu kasiir baa leh waqad takalama uu hadlayo ashaykhu sheekhi abuu camrin abuu camri ahaa waa ibnu salaax imaamkaa shahiirkaa kunyadiisii aada u macruufka ahayd weeye tan abuu camrinna waa ku shuhuroobay ibnu salaax waa ku shuhuroobay taqiyudiin laqabkiisaas waa ku shuhuroobay bal markaa sheekha abuu camrin ayaa wuxuu kitaabkiisan dee kitaabka u asalka ah ee culumuulxadiid kagaba hadlay calaa qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay kunnaa nafcalu aw naquulu kada imanka halkan kolle waa in way yar dheeraan doontaa waxaanu kagaba hadlayaa sheekhu raximahu llahu tacaala isagoo hadalkii ibnu salaaxna inoo soo talkhiisinaya alfaado dee waxa weeyaan la idlaaqay oo markaa ama saxaabadii iyo in ka dambaysaybo ay idlaaqeen dee daahirkoodu mowquufba noqonayo laakiin xagga marka la eega xukumka xadiidkii marfuuc ahaa inu soo maray ee rasuulka ilaahay loo koryeelayay xagga xukumka kala mid ah tartiib ahaanna waxa munaasib ahay dee siday culimmada kaleba kutubtooda mustalaxa yeelaan weeye in nowcii mowquufka intani ay raacdo waayo maqduuca ma raaciyaan mowquufka waayo gees marka laajaanib laga eego mowquuf bay ka yihin laakiin marka xagga macna iyo waxay keenayaan laga eega ama xukum ahaan ayaanay marfuuc sariixa ahayn xukum dee marfuuc bay noqonayaan xukman ayay marfuuc u noqonayaanoo markaa qeybtii mowquufka ayay ahayd ama noocii mowquufka inuu raaciyo ee laakiin waa ti aynu soo maray ibnu salax kitaabkiisan dee maaha kitaab uusan dee culimadan kale mu-alifiinta ahayd ay yeelayeen uu yeelay oo intuu marka hore khudbadiisii dejistay suu kala horraysiin lahayo sa uu shaqaynayo ama anwaacdii iyo suu tasniifinayana uu dee tasawuray oo uu soo habaystay uu markaa ta'liifkiisa bilaabaye waa kitaab uu ka soo talkhiisinayey kutubtii baahsanayd ee cilmigan mustalaxa ee ama kutubtii khadiib ahayd ama keyrkeed markaa kolba markuu nooc taxriiriyo ayuu yeedhinayo dadkii dalabadiisii daarulxadiid alashrafiya ayuu u yeedhinaya oo kolba nooc markuu taxriiriyo ayuu yeedhinaya markaasaa maxaa dhacay tartiibtii habboonayd inaanu awqaadda qaarkeed anwaacdii aanu kuba tartiibin oo waxyaalo israaci lahaa uu kala kaxeeyey taasoo kale umuuro ay ahayd dee in laysu geeyaa uu meelo kala duwan kuba sheegay markaa tanna waa taa qeybteeduun oo waxay ahayd xagga tartiib ahaan dee san culimmada kale ee kutubta mustalaxba ay yeelaan in nowcii mowquufka inay gees xukumka waxaa laleeyahy marfuuc ahaan bay xukumkame xukum ahaan bay la marfuuctay lafti ahaan mowquuf baabay noqonaysaa intaa la raaciyo maqduuca in lala sheego ama la raaciyo may ahayn dee arrintu waxa weeye iyo cudurdaarka ibnu salaax waa taa horeba aynuu soo maray culimmadna ay inoogu baraarujiyeen marka halkan ayaa wuxuu kaba hadlay dee ibnu kasiirnaba sidaan soo marnay walow uu yidhi waan tartiibinaya umuuro ayaan kaba bedelaya waxyaaluhu arrintaas sheegay haddana dee camaliyan markay noqotay inuu wixii sii kuba dhaqaaqo dhab ahaan sii uguma dhaqaaqinoo waxa naadir wuxuu usluubkiisii iyo hababkiisii khilaafayba waa yaryihiin anwaacdii waxba kama bedelin uu lahaa in la damjiyey ahaydba waa shan iyo lixankii noocuun bal si uu sheegay iyo tartiibtii kitaabku waa ti un filgaalib waa naadirba waxyaalo saasa oo uu bal markaa umuuraha uu kama bedelay ibnu kasiir walow muqadimada uu taa ku yidhi laakiin haddana si may dhicin camali ahaan umay dhicin waqad takalama uu hadlayo asheekhu sheekhi abu camrin calaa qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisiibuu kaba hadlay kunaa nafcalu aw naquulu kada aan odhani macnaa asxaabtaa waxa dhacda iyagoo ama masale istidlaalkeed iyo xujaysigeed haba noqotee inuu yidhaaho kunaa nafcalu kada sidaasaanu samayn jirnay imankaanu samaynana maaba sidaasaanu yeeli jirnaan samayn jirnay ama kunaa naquulu kada sidaasaanu odhan jirnay marka in lam yudifu haddaanu idaafayn ilaa zamani nabiyi sala allahu caleyh wasalam markaa eeg waa laba cibaara u isticmaalaan inuu yidhaha saxaabigii kunaa nafcalu kada calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ama kunaa naquulu kada calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam taasoo kale dee bal iyadu waa mid iyo inaanu calaa cahdi rasuulillaahi cahdigii rasuulka u idaafayn oonu intaa raacina uu yidhaha kunaa nafcalu kada aw naquulu kada bal labaduba waa laba siyood oo ama asaaliibka inoogaba sugan saxaabadii oo umuuro kala duwanna ay taa uba isticmaaleen haddaba ibnu salaax baa halkan kaba hadlay markaas haddii bal marka ay tahay inaan laba idaafayno kunaa nafcalu kada ama naquulu kada kuba gaabsado marka maxay tahay waabatan faqaala abubakrin albarqaniyu abubakrin albarqani baa wuxuu yidhi can shaykhi abi bakrin alismaaciiliyi isagoo kaba soo naqlinaya ismaaciili inahu min qabiili lmawquufi kole mustakhrajaadka halkood baan malaa labada sheekhba dikrigooda kusoo yarmarnay abubakr albarqani waxaa deeye waa laba noo isu sheekho sidaa sheekhuba inoo sheegay waa laba imaamu marka la eego a'imadii xadiiskana kaba mid ah a'imadii fiqhigana kaba mid ahayd casrigoodii marka la eego mina axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil baa la yidhaha waa ismaaciiligan oo waa dee ninkaa weynoo kale oo kolley isagu waa qarnigii afraad dhixihiisiibuu dhintay qarnigii saddexaadna waxbaa ka soo gaadhay dee mustakhrajna waa leeyahay si aynu soo marray saxiixa bukhaari ama abubakr albarqanina labadooduba abubakri baa kunyadoodu ay tahay axmed ibnu moxamed ibnu axmed ibnu khaalib baa la yidhaayo barqaanna waa meel loo nisbeeyeyoo sheekhyadii khadiib buu kaga midyo isagoo afar boqol iyo markaa shan iyo labaatankii taqriiban adigu meelahaas ayuu dhintay waa nin qarnigii dee afraad intiisii badnayd buu dee ama cumrigiisa intiisii badnaydna qarnigaasuu ahaa qarnigii shanaad markaas wuxuu leeyahayba uu ku lahaa dee dhowr iyo labaatankaas nadood ama intaa rubco qarniga ayuu kuba lahaayo waa nin isna imaam xadiis iyo fiqiba ahaa labadoodna xagga fiq ahaan ee madhabta shaafici a'imadoodii way ahaayeen a'imadii casrigooda cilmi xadiis marka ay noqotona way ahaayeen haddaba sheekhiisa abibakrin alismaaciili baa wuxuu ka soo naqliyey inahu inuu yidhi badee qowlkiisa uu yidhi inahu kaas waa marka uu saxaabidhaa kunaa nafcalu kada ama naquulu kada min qabiili lmawquufi waa mawquufka noocii oo dee kol haddaanu cahdigii rasuulka u tiirin waqti ka dambaysana way noqon kartaaba marka kaas isaga mawquufkuunbuu noocyadiisii ayuu kaba mid noqonayaa waxaa kama naysaabuuriyi laakiin imaamkii xaakim weeye naysaabuuri waa isaga saaxibu macrifati alxadiid iyo mustadragkii oo isagu wuxuu xukumay naysaabuurigu markaa waa isaga dee waa xaakim naysaabuuri waa shuhuradiisii nisba kaleba birafci marfuucnimadiisoo taa isagu wuxuu yidhi dee kol hadduu saxaabi taa idhaa meeshana kolle wuxuu ujeedaa waqtigaa hore iyo waqtigii rasuulka ee wixii waqtigii rasuulka la samayn jirayna waxa daahira rasuulku inuu ogaa ama ka warhayeyba saa daraaddeed baaba masalo jawaaskeed iyo abuu saciid alkhudri uu u xujaystayba taasoo rasuulka dee waxaanu casrigaan la iman jirnay waqtigii rasuulkaba oo ujeedada macnaa waxyigaa soo degayo haddii waxana aanu jirin waana loo diidi lahaayo dee idilaacna waa jiraya markaa taqriirkii rasuulka gees kalena waxaa jirayaba dee waa waqti waxay soo degayo aan wixii xumaana ama waxaan lagu sugahayn wixii qalada ama aan toosnayn aan lagu sugahayn baabay ahaydo waxi uu kuba imanayay dee iyaga waxa diidmadooda looba diido uu kuba imanayayo jaanibkaas baa dee marfuucnimadiisu ay kaba imanaysayo bal wuxuu xukumay birafci liannahu yadullu wuxuu tilmaamayaa taasi oo kale hadduu leeyahy waktigaasaan samayn jirna ay taasi daliilutay tusaysaa cala ataqriiri waa rasuulkii ilaahay idilaacii iyo taqriirkii taqriirkuna anwaacda marfuucu ayuu ahaa saynu soo maray markaa tani waxay tilmaamaysaa rasuulku waxaan inuu ku sugay inuu ku daayey inuu ka warhay inuu ogaayo oo uu bal markaa kuba sugay warajaxo ibnu salax ibnu salaxna qowlkan ayuu raajax yeelay aduu kolley ayimo kale oo kala duwanna way raajax yeeleen laakiin laba arrimood baa meesha jiro sida aan soo sheegnay ama laba cibaaro kunaa nafcalu kada iyadoonu cahdigii rasuulka u tiirinoo wataa dee culimada qaarkood ay leeyihiin waa mawquuf lafdan wa xukman oo xukm marfuuc lama siinayo kuwana iyagoo le waa jaanib taqriirun dee khaasatan kutubtoodii musnadka ahayna bukhaari iyo muslim boo cibaaraad saasi way kuga sugan yihin oo cahdigii rasuulkaa loo tiirine ay leeyihin meel xagga xukunka ayay marfuuc kaba noqonaysaayo axaadiistii musnadka ahayd dee meelihii ay ku soo aroorinayeen inay kuga soo arooriyeen ama iyada hadduu yidhaaho kunaa nafcalu kada calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam taasi dee in marfuuc xukmi ahaan lagaba dhigo oo taqriir meeshii jiro way kaga awleysantahay marka aanu u tiirinba cahdigii rasuulkao iyadu taasi waxay noqonaysaaba xagga xukunka marfuuca kolley aqwaalo kalena way jiraano in la eego sida abuu isxaaq ashiraasi ay kuba tagaan ee kolleyna masaladu usuul iyo mustalaxba waa tanoo calaaqay la leedahay culamaa ul usuulna way baxsiyaanoo way kaba hadlaane inay yidhaahaan bal waxaan in la kala qaado wax qarsoon oo dadku haddii dee sameeyaanba inta badan aan la ogaan karin oo hoos ahaanun looba sameeyo inuu yahayo wax iska shaayacoo dee muuqanayo daahira inuu noqdo hadduu wax aada u qarsoono iska qarsoonaan kara yahay taa xukman rafci lama siinayo marka uu yidhaha kunaa nafcalu kada haddii laakiin wax dee iska shaayaco muuqanayo inta badan haddii la sameeyo ama la yidhaha aan qarsoomin uu yahay taasna taqriirkii baa laguba xambaariyo in lagaba dhigo xukman marfuuca waa qowl laba isna tafsiil leh oo labadaa qowl u dhexeeya qaala ibnu salaax baa wuxuu yihi bal markaa maxaan haynaa san dee ibnu salaax iyo kayrkiiba ay raajax yeeleen iyada kunaa nafcalu kada dee marka la eego culimmada kutubtaas waaweyn lihina camalkoodii uu keenayo axaadiistii musnadkayd bay meel kula soo arooriyeenbe in la yidhaaho waa marfuuc bay tahay xagga xukum ahaan dee hadalkaa ismaaciilina waa taan aragnay qaala wuxu uhi min ibnu salaax baa le qaaladan oo dee kale duqaalada saas oo kalea waa dee saasun xataa alfiyada ciraaqi oo kale oo kitaabka nadminayay hadduu qaalo keliya la yidhaaho faacilkiisii waa damiir mufrad ah cid markaa la yidhaaho waa hadalkuu socdo damiirku u laameena mama jirto waa ibnu salaaxun hadduu asheekh yidhaahana sheekhba kaba cabirana iyadana ibnu salaaxun baa buu jeedaa isaga xagga horu muqadimadiisa ku sheegaaba dee kitaabka alfiyade qaala wuxuu uhi min hada alqabiila noocan waxaa ka mida ibnu salaax baa yidhi oo noocan ujeedadu xukman rafci la siinayo qowlu saxaabiyi kunaa laa naraa ba'san bikada saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay kunaa waxaanu ahayn laa naraa kuwa aan u arag ba'san wax dhiba bikada waxaasoo waxaa wax dhib ah xumaan ah inuu leeyahay umaanaan arki jirin aw kaanuu yafcaluuna aw yaquuluuna kole dee kunaa nafcaluun bay laba midtahay waxay ahaayeen kuwa sameeya ama yidhaah kada wa kada aw yuqaalu amase waxaa la odhanaya ama uu yidhaahaba la yidhaahaba kada fii cadi rasuul ama dee saxaabigu yidhaaho oo markaa yidhaah yuqaalu kada fii cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam saa rasuulwaqtigii rasuulka oo dee waati hadduu yidhaha kunaa naqulu kada fii cahdi rasuulillah ama kaana yuqaalu kada fii cahdi rasuulillah waa isla midun kunaa nafcalu kada fii cahdi rasuulillah iyo kaanuu yafcaluuna ama kaanuu yaquuluuna waa isla wada mid bal markaa kuwan ayay laba mid tahay oo noocan ayuu kaba mid yahay oo muxuu yidhi markaa ibnu salaax inahu min qabiili marfuuc waxyaalahaasi waa lafdi ahaan marfuuc maaha laakiin xukum ahaan waayo jaanibkan taqriirka jaanibkan a masalan a dee in waxyigii waqti uu soo degayeyba ahaydoo umuuraha hadduu qalad iyo khada meesha jira aan laguba daayeen si dee waxyigu kuba imanayay oo masalada aan sheegaya casriga oo kale abuu saciid alkhudri inay bannaan tahay wuxuu u xujaystay waqtigii rasuulka inay soo aystaa samayn jireen iyadoo waxyigu soo degayo macnuu waxa weeye haddaanu waxaani bannaanayn dee waxyigaa noo diidi lahaa sida umuuro kaleba naloogu diiday oo bal markaa waa naloogu diiday markaa waa inay bannaan tahay oo meeshii waa jaanibkaas iyo dee taqriirkaa rasuulka taabooye haddaba waa min qabiili marfuuc wa qowlu saxaabiya saxaabiga qowlkiisii uu yidhi isna u odhanayay ama qowlkiisii umira bikada aw nuhina can kada marfuucu musnadu cinda asxaabi alxadiid waa xadiis marfuuca oo musnad ah oo loo tiirinayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asxaabta xadiidka agtood wa huwa qowlu akari ahli lcilmi culimmada intooda badanna qowlkooda weeye aan ahaynba xataa dee asxaab alxadiid ayna usuuliyiinta iyo fuqahadii wakhaalafa waxaa khilaafo fii dalika arrinkaas marfuucnimadiisa dee isagoo khilaafo khilaaf kaba keenay fariiqun koox minhum abubakrin alismaaciiliyu abubakr kan aan imika soo hayna ismaaciili uu kaba mid yahay tanna waa masaa-ishii uun waayo meesha horta dhowr masalaa jirta oo dhammaanba xagga xukunka marfuuc la markaas ay culimmadu dee intoodii badnayd khilaaf aba jire ay kuba tiriyeen mid waxa weeye imika taa aan soo marnay kunaa nafcalu an naquulu kada haddii cahdigii rasuulka loo tiriyana hadalkii dee wixii meesha la odhanaya qolooyinka kale ay xujaysanayeen inay u lahaayeenba may ixtimaal baa jiro waa marfuuc markaa xaggii xukum ahaan maaha way sii yaraanaysaa ixtimaaladaasi marka cahdigii rasuulka loo tiiriyo haddii saxaabi yidhaaho umirnaa bikada aw nuhiina can kadana waxaana la faray taa aamirkiina ma sheegin ciddii fartay waxaana laga nahiyey waxaa ciddii ka nahaydina ma sheegin taasna xagga xukumka dee lafdigii waa kanoo rasuulka ilaahay umuu tiirin salawaatullaahi wasalaamu calayh oo lafdi ahaan marfuuc ma jiro laakiin xukumkii waa marfuuc sababtuna waxa weeye saxaabadu kol haddii dee weliba amar maaha amar dowladeed iyo nin madaxa qowl wax uu isagu dadka faray taa uma jeedaan markay tan cibaaradan isticmaalaan waa ciddii amarka ama nahyiga ku lahayd umuurahan sharciga iyo caddayntii ayay u jeedaan dee aamirkooduna markuu wuxuu wax sharciga yahay waa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ka wax ka nahiyeyna waa rasuulkii ilaahay uun ee ma aha cid kale oo ama axad alkhulafaa iyo taas ma aha marka laftigan yaanay rasuulka ilaahay sooba qaadinbe iyaduna xagga xukunka marfuuc bay ka tahay waa kaana u tiiriya akar ahlilxadiid iyo akar ahlilcilmi iyo cinda asxaab alxadiid bay qowlkoodu inuu taa yahay xadiid musnad oo kale saa daraaddeed bay dee kutubtoodan imaka waaweyn ee asaaniidda ay ku taam yeelaanee ama dee kuwii saxiixaaba cibaaraadkan ay ugu soo arooriyaan ay ugu yimaadaan iyagoo masale cilmiyana u xujaysan dee daliilkeedii sheegi axaadiisii kale ee musnadka aydna meel kula sheegaya fariiq yar baa markaa khilaaf kaba taagan yahay oy leeyihiin ixtimaallaa jiro inuu ama axad alkhulafaa yahay ama amarkani dee amar uu dee sam dee uu leeyahayba waa dee shareecadii wixii aan kaba fahmayne shareecada guud ahaana lagu faray oo masale iska ijtihaad iyo istinbaad inuu noqdo iyo waxyaalaha ixtimaalayo markaa xagga xukumka marfuuc maaha waa mawquufun bal laakiin qowlku waa kaa hore wakada saasoo kale alkalaamu calaa qowlihi waxa weeye oo tan waxaa la mid a hadalkii lagaba hadlayay dee ibnu salaxna oo kaba hadlay qowlkiisii uu saxaabi odhanayey min asunnati kada wa qowli anasin anas qowlkiiba umira bilaalun an yashfaca alaadaana wayutira liqaama iyadna tan oo kale weeye oo dee umira bilaalun umirna ma nuhiinadii bay la mid tahay oo waa taa hore uun walow cibaaradiinbaa in yar isbedeshay laftigan kale mina sunnati kada hadduu saxaabi yidhaana dee sunnaha wuxuu ku caddaynaya waa rasuulka ilaahay sunnihii kol haddii la idlaaqana sunnihii bay u laamaysaa ee ama khulafadii raashidiintahayd sunnadoodii iyo ama sunnata ahlilbeled iyo waxyaalaha caynkaasa uma jeedaan oo iyagu taa idlaaqooda may hayn markaa saxaabi hadduu yidhaha min asunnati kada waa sunnihii rasuulka ilaahay oo taas baa idlaaqiisu kuba dhacaya saa daraaddeed lafdigu mawquufaba ahaadee xagga xukumkana waa marfuuc markaa imika wuxuu inoo sheegay min asunnati kada iyo umirna bikada ama nuhina can kada iyo kuna naquulu ama nafcalu kada fii cahdi rasuulilah iyo ama dee iyadoo mudlaqaba kunaa laa naraa ba'san bikada umuuraha caynkaasi waa min qabiili lmarfuuc oo xagga xukumka marfuuc bay ka yihiine oo markaa ma aha mowquuf ma aha taas waana qowlka ahlucilmiga intooda badan khilaaf meelaha aba jiro dhowr markaa qowlkan anase umira bilaalin an yashfaca alaadaana wayutila alqiyaama waa xadiis isna saxiixa inooguma sugan bilaal baa la faray aadaanka inuu shafci ka yeelo laba labadan dee san imaka takbiirti waatan bal markaa shahaadateynkii umuurihii bal dee waxa weeyaan waa kuwan laba labada ah iqaamadana inuu mid mid kaba dhigo dee takbiirta xagga hore ah mooyaane alfaadihiisa kale waa tan laba dee mid mid la aqriyayo markaa wuxuu leeyahy bilaal baa saa la faray dee cidda amraysa ee tan fartay ee aadaankana kayfiyadiisa inoo keentay dee isagoo waxyi isaguba ahaa dee waa qeybtii labaad ee waxyige waa rasuulkii ilaahu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagaa taa faray ee cid kale maaha oo imika nin kale oo ama khulafaadii raashidiinta cid kaa midoo tan amri ma jirto lafdigii rasuulka ilaahi lama soo qaadin laakiin xaggii xukumka marfuuc buu ka yahy umara bilaalun an yashfaca laadana wa yu'tira alqiyam qaala ibnu salax baa wuxuu yihi waa ibnu salaxuni uma qiila wixii la yidhi oo maxay min ana tafsiira saxaabiya saxaabiga tafsiirkiisa aayad qur-aana uu fasiraa fii xukmi lmarfuuci marfuuc xukumkii buu leeyahay la yidhi fainamaa mawquuf ma aha fainamaa dalika kaasi waxa weeye xukma almarfuuc yeelanaya waa fiima kaana sababu nuzuulin sababu nuzuul wixii ahaadee kuwa tacalluqsanaa aw naxwa dalika ama wixii la mida sadee umuuro aan ijtihaad iyo ra'yi ina kuma iman karin ruuxuna kutubtaa hore nin macrifo iyo wax u lahaa aanu ahayn sida qoladii muslimata ahlulkitaab ama qolooyinkii kale dee soayn markaa iyagu yaanay ahaaninba ahlulkitaab muslimadoodii laakiin kutubtaa wax kaba yaqaani sida cabdullahi bnu camrin oo kale oo yowm alyarmuuk iyo saxaayif ama kutub noocyadii kutubtaa hore kaba mida intuu helay kollay haysan jireen halkana muxuu inaga sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala saxaabigu hadduu tafsiir aayad qur-aana fasiro xukm almarfuuc buu yeelanayaabaa barhkood xaakim oo kale hadalkiisa dhacday markaa wuu qeydayaan culimmadu way qaydeenoo maaha tafsiir dhammaanti waayo tafsiirku kor buu iska noqonayaa kelimo luqo oo qur-aankii kuba sugan caddaynteedoo taasiine waa ahla luqa ninkani ayuu kaba mid yahay aqoontii uu luqada u lahaa ayuu ku fasiray dee taasoo kale marfuuc lama odhan baxayaan markaa weeye haddii laakiin saxaabigii uu aayad qur-aana uu yidhaaha sababtaasay ku doogto intuu sabab sheega yidhaha aayadda qur-aanka ayaa sabab u ahayd taas sababta nusuulka waxaa laga dhigayaa xukm almarfuuc xaggay ka tahay eega xadiis maaha rasuulka ilaahi lanooga soo noqonayo ee xukm almarfuuc xaggay kaba yeelanaysaa dee sababtani waa wax aadigii rasuulka dhacay waa wax dhacay iyo dhacdooyin dhacayay weeye taasna ay keentay aayaadkan qur-aankii inay iyada ku soo degaan marka umuuraha rasuulkii ilaahay waa ka warhayay idilaacii baa jira waa kan qur-aankiiba kuba yimi markaa saxaabigu markuu wax sabab nusuul ka mida isagu kaba waramayo dariiqina uu inoogu sugnaado waayo dee muhimku kolkolbaa dee kutubtii asbaab badan baa lasoo naqlinayaa inta badan sanad ahaan marka la eegana ma sugnaanayo ictibaar ma yeelanayso taa lama ictimaadsanaya laakiin hadday inoo sugnaato wuxuuna sabab nusuul yahay oo xaqiiqiyo aayaadkan sabab nusuul u noqday iyada taa jaanibkaasi dee idilaac iyo taq ayaa jiraye marfuuc buu taas noqon haddii uu waxyaale aan ijtihaad ina kuba iman karin oo qur-aankii kuba tacalluqsan uu sheegayana dee aqoontaa kale kutubtaa hore nin wax ka qaatayna aanu ahayna bal jaanibkaasna marfuuc waa la odhan laakiin umuuraha kale ee kol luqa ay sabab u noqon karta iyo aqoontii uu luqada u lahaa istimbaad kala noqon karo ijtihaad iyo fahamkii dee ilaahay siiyeyba uu noqon kare isagu halkan fahamkiisii umurahaas xukmla marfuuc ma yeelanayaan ee waa wixii sabunusuul calaaqa la leh ee dee inoona sugnaada bal markaa taabuud ama idaa qaala raawi raawiga hadduu idhaa cani saxaabiy saxaabi xaggii waa markuu saxaabigii gaadho ee saxaabigii waa xadiidkii kasoo naqlinaya uu yidhaaho yarfacu lxadiida aw yanmiihi aw yabluqu bihi nabiya sala allahu calayh wasalam ama dee xataa annabiya inta badan maba raaciyaan yabluqu bihi waayo tan iska cad oo wax sariixa iskaba noqonaysa fa huwa kaasna cinda ahlilxadiidi ahlulxadiidka agtood min qabiili marfuuci sariixi marfuucii sariixa ahaa ayuu noocyadiisa kaga mid yahay fi rafci xagga bal marka la eego xagga rafciga oo maxay tahay tan oo waxay inoogu sugan kutubteennan bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba iyadoo taabicigu markuu xadiidkii saxaabigii sheego uu sheegayaa saxaabigii markuu saxaabigii sheego uun halku ka odhan lahaa qaala rasuulullaahi sala allahu calay wasalam ama can inabiyi sala allahu calay wasalam iyo alfaadaha la odhan lahaa ayuunbuu odhanayaa markuu saxaabigii jooga se isagoo yidhi wa can abi hurayrata yarfacuhu ama yarfacu lxadiida ama xadiidkee sahal ibnu sacadba warinay yanmiihi oo kale ynmihi markuu halkaas soo gaadho ynmihina waa macnaa nama alxadiida ilayhi macnaa rafacahu wa asnadahu weeye uu nisbeeyo uu nisbeynayay uu kor yeelayay ynmihi waa taase oo dee imaka namahu ama nama kalaama ilaa qaa'ilihi waa sida dee asnad alkalaama ilaa qaa'ilihi oo waa nisbayn waa nisbeynaye waa tiirinaye amase waxaa buu yihi markuu xadiidkii soo gaadhay intana amtilay kutubtan saxiixa ku wada leedahay kutubta saxiixa bay ku wada leedahay markuu saxaabigii joogu saxaabigiina magacaabay ayuunbuu yihi yabluqu bihi waa gaadhsiinayoo kale bal markaa taas haddaba alfaadahaa soo dhami waa iyagu ma aha kuwan aan leenahay xukun bay marfuuc ku yihin lafdigooduna waa mawquufe marfuucii sariixa ahaa ee ahaa qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam ayuunbay iyagu tani la mid yihiin oo kuwan iyagu waa alfaado ee ay bacd taabiciin isticmaaleen oo kutubtii inooguba sugan ee laakiin kuwani maaha waxa la yidhaha waa xukman rafci bay leeyihiin lafdigu waa mawquuf oo kuwaa la mid ma ahe iyagu waa marfuuc bay kii marfuuca ee sariixa ahaa ayay la mid yihin marfuuci baa dee laba ah marfuucun xukman iyo marfuucun sariixanba kii sariixa waa kan qaala rasuulullahi iyo samictu nabiya iyo kuwana waa la mid marfuucun xukmanna waa alfaadahaan soo maree kunaa nafcalu kadaya min asunati kadaya umirna bikadaya iyagu xukum ahaan ayay marfuuc yihiina lafdigu marfuuc maaha ixtimaalana kuwaa waa jirayaan kanise la mid maaha buuli bal mas'aladan halkaas buu sheekhu raximahu llahu tacaala ama masaa-ishii ku tacalluqsanayd waa alfaado lafdigoodu aanu rafci keenahayn laakiin xukumkii rafci leh taas buu halkaa inoogu sheegay waana kaa dee waxoogaada ama si fiican inooguba sheegay annawcu taasicu noocii sagaalaad almursalu mursalkii weeye mursalkii qaala ibnu salaax markaa ibnu salaax wuuhi isagaa tacriifkaan ku daynaynaa wasuro waxbana luqa ahaan halkan dee may baxsin waanu kitaabka soo ikhtisaarinayo la arko inaan hore usoo yar aragnay waxaa dee sa taysiirkii iyo lafdigan luqa ahaan wuxuu yahay ama halka dee asalkiisu yahay ee ishtiqaaqiya qaala ibnu salaaxina salaax wuxuu yidhi wa suuratuhu suuradiisa waa mursalka suuradiisa alatii laa khilaafa fiiha aanu khilaaf beyna ahlicilmi dhexdooda kuba sugnayn ee inay mursal tahay guud ahaanba ay ku wada tegeen xadiidu taabiciyi alkabiiri taabiciga weyn xadiidkii weeye alladii taabicigaasoo qad adraka soo gaadhay jamaacatan koox min asaxaabati asxaabta kaba mid ah wajaalasahum la fadhiistay ka cubaydillaahi bni cadi albacna la mujaalasooday dee waxa weeyaan majliskoodiiba laasimay wey ka cubaydillaahi bni cadiyi bni alkhiyaar uma saciid bni lmusayib iyo wa amhaalihimaa raggaasba idaa qaala hadduu idhaaho qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baa saa yidhi mursalkiibuu sheekhu raximah llahu tacaala ama raximahum allahu tacaala labada sheekh ba ay noo tacriifiyeen ina waa kalaamkiisii ina waa talkhiiskiisii marka wuxuu sheegayaa mursalku wa suuratu alatii laa khilaafa fiiha wuxuu cibaarada inagu tusayaa bal dee mursalka suuro ay inay mursal tahay guud ahaanba ku wada tegeen culimmadu ina way jirtaa suurooyin barhkood ay mursal ka dhigeen kuwana iyagu munqadiciya waxay kaba dhigayaane aan mursalba ahayna way jirtaa marka muxuu ina yidhi horta isagoo se mashhuurkaa dib inoogu soo naqlin doonaa waana tan dee aan kutubtii hore kuba soo aragnay inoo soo naqlin doonaa suurada aan horta inaan khilaaf ka taagnayn inay mursal tahay waa taabici weyn qayd buu taabici weyn buu ku qayday oo meeshii taabicigu hadduu taabici weyn aanu ahayn iyada suuradaa barhkood baan mursal odhan ahayn ee wax kale ku magacaabaya ama munqadic kaba dhigaya waa suuro markaa dee aan laysku waafaqsanayn ee taabici weyn waa waxa weeye xadiidkii weeye buu leeyahay taabicigii weynaana muxuu inooguba fasiray waa ninka jamaaco saxaabada ka mida soo gaadhay la fadhiisay ujeedada taabiciga weyn dee taabiciintii waa cahdi dheer bay ama casri dheer bay qaateenba waayo saxaabadii ayaa aad iyaguba waqti dheer qaatay oo haddaan eegno iyadoo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kow iyo tobankii hijirada wafaaday bilowgeed saxaabo kasii geeri horreysay ay jiraan haddana saxaabadii uu geeri dambeysay ilaa waqtigaa rasuulkii ilaahay dee ilaa boqol sandood bay barhkood ama ugu badnaan dee kaba dambeeyeen ama dee waa taas oo boqol iyo toban baa ninkii ugu dambeeyey laynoo soo dabdiyey uu dhintay waa cahdigaa dheer dad aada u badan oo taabiciina ayaa noolaa kuwa kuwii horay soo gaadheen waa weynaaye rasuulka ilaahay kuba dhowaa barhkood waqtigii rasuulka rag waaweyn baabay ahaayeena lamay kulmine dabadii un baabay islaameen ama isagoo waqtigiisi ay islaamin baanay la kulmin kuwa kuwa ugu dambeeye baryaha dambe iyagoo xataa taabiciintii waaweyneed dhammaadeen oon cidi kaba noolayn ayay iyagu yaryaraayeen oo midharhkii ugu dambeeyey cumriye saxaabadii bay ar arkeen marka cahdigaa dheer dee taabiciintii waxay noqonayaan dad dabaqaad ah oo marka la kala tiriyo haddaba kuwa ugu waaweyn waa kuwii inta badan sheekhadooduna ay wax ka qaateenba saxaabadii taabiciintii kale dee waabay rag ay isku daayiin ama ka wada yaryar sheekhyadoodu waaba taabiciin may saxaabadii ayaa u badan haddaba kuwaa dee raggaa waaweyne taabiciinta saxaabadii soo gaadhay ee la fadhiistay haddii uu xadiid aanu sheegin saxaabigii ee uu yidhaaho un qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam isagoon saxaabigii uu ka maqlay sheegin kaasi horta isagu waa mursal oo iyada taa cid odhanaysa kaasi mursal ma aha culimadii ma jirto ama usuliyiin ha noqoto ama muxadisiinta haba noqotee taa wey laakiin mihaal buu ina siiyey cubaydillahi bni cali ibn alkhiyaar iyo saciid saciid ibn musayib khilaafadii cumar ayuu dhashay bal cumar waxwaa ka maqlaa la yidhaha waa nin aqoon aada u badan qadaayihii cumar buu ahaa xataa la arkay ibnu cumar iyo inay awqaadda qaarkeed oo dhan weyd loo laabmi jirayba ee laakiin cahdigiisii isagoo dee mimber ku taagan oo maalintii nucmaan ibnu muqarin iyo geeridooda lasoo sheegay ama istishaadkoodii dagaalkii nahawanda isagoo sheegayo halkaa warkii geeridiisa kaba sheegaya iyo waa maqlay laakiin dee riwaayaad saasoo kale uu leeyahay wuu yaraa ma jirto waa markaa eg abibakr ma soo gaadhin laakiin cumar wakaa wax ka soo gaadhay intii kalena waaba soo gaadhay waa nin weyn cubaydillah ibnu cadiy ibn alkhiyaarna waa nin isaga kaba weyn oo culimada halkan ibnu salax barhkood way ku bushiyeen yada in la yidhaaho cubaydullah ibnu cadiy ayaaba saxaabadii kaba mid ah markaa barhkood mee taabiciintii kaba mid oo barhkood waaba saxaabi bay leeyihin walowtaa dee kolley ciraaqiyo malaa dee ictiraadka intuu sheegay uu celiyo oo uu leeyahay uun dee waa ciddati iyagu mucaasaro un eegay soo gaadh un eegay ayaa dee qowlkooda ee ku daray in cid alla ciddii rasuulka ilaahi la mucaasarootayba inay saxaabo tahay ayay taasi qowlkood noqonaysaayo aabihii caliy ibnu khiyaar wakti hore u dhinteen dad baa idhaa beder baa lagu dilay isagoo kaafir ah dee markaa ninkii aabihii beder laguma dilay ilaa toddoba sanadood dambe markaa rasuulka ilaahayna uu dee bacda beder uu noolaaba fatxu makana ay dhacday reer maka ayuu ahaa waa nin qureyshe inta badanna dee waxaaba iska yar badan walow mumayis buu waktiga ahaaye inuu rasuulka ilaahay arko oo dee caadaduna kolley carruurtana waaba loo keeni jiray rasuulka ilaahay markaa jaanilkaas bay barhkood yidhaaheen halkan ictiraad muujiyeen ee laakiin dee kolley kol haddaan riwaayaad uu leeyahay xataa xad oo rasuulka ilahay wax kaga maqli kara ayaa jiray aanay lahayn buu malaa jaanibkan iyaguna eegeen bal adigu barhkood baa cubaydullah ibnu cali in halkan lagu miisaaliyo tamhiilkan ayay ictiraad kaba keeneen jaanibka iyo umuurta aan sheegaya daraaddeeda haddaba raggaasi hadday yidhahan qaala rasul horta waa iyadu mursal laakiin muxuu yihi sheekhu halkaa maxaa baxaya eeg taabicii weyn marka la yidhaha taabicigi yaraa u baxaya oo masale khilaafiya noqon xadiidkiisii uu irsaaliyey ee inuu saxaabigii sheegin ma mursal baa mise maaha markaa waa kan sheekhu taasna sheegaya wuxu uhi walmashhuuru taasi haba jirto suuradda laysku waafaqsan yahay haba noqotay laakiin se mashhuurka weliba cinda ahlilxadiid mashhuurka ku ah adtaswiyatu simid la simo weeye xukumkan lagu simo irsaalka wuxoodii mursal lagu magacaabayo bayn ataabiciina ajmaciin taabiciintii dhammaantu fi dalik waa fii kowni maa arsaluuhu ama dee maa asnaduuhu adaafuhu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam in mursal uu noqonayo oo wuxuu leeyahy waxaa mashhuura in taabiciintu ama taabicigu ha yaraado ama ha weynaade kol hadduu ninkani taabici yahay saxaabadii wax ka mida arkay hadduu xadiid axaadiista ka mida aanu sheegin saxaabigii ee uu rasuulka ilaahay u tiiriyo waxaa la odhanayaa waa mursal marka waxaan eegaynaa waa taabici maye mise maaha inagoon eegin ma taabici weyn baa mise waa taabici yar kol hadduu ninkani taabici yahay xadiidkiina uu rasuulka ilaahay u teeriyo mursal baa la odhanaya taas baa mashhuura buu leeyaho showrowday ee waana ta markii dambe inta badan ay ku camal faleenba waxaka ibnu cabdilbar imaamkaas ibnu cabdilbar yuusuf ayaa wuxuu xikaayaduhu soo naqliyey can bacdi barhkood annahu laa yucaddu inaan lagu tirinayn irsaalu sikaari taabiciina mursalan waa halkii dee suurada horeyna waa kayidhi khilaaf kuma taagna marka wixii aan suurada ahayn sida sikaaru taabiciin waxay irsaaliyeen baa meeshii yaalay waa kan yidhi waxa mashhuura inaan la wada simo sikaaru taabiciin iyo kibaaru taabiciinba sikaaru taabiciin waxay waa dadkii saxaaba taabiciinta ka mid ah saxaabadii bay wax ka soo gaadheen waa midhadh la tiriyay ka soo gaadheen saa daraaddeed cilmiga dadkay ka qaateen dee saxaabadan ay soo gaadheenna waxbay ka qaateen inta badan sheekhyadii dadkii ka waaweynaa taabiciintii ahaa ee dad aanay soo gaadhin oo saxaabadii ka midoo soo gaadhayna sheekhyadoodii baaba u badan oo raggay inta badan wax ka qaataan ee sheekhyadoodii waaba taabiciintii ka waaweyneyd bay noqonayaan saxaabadiina waxay ka arkeen ama ay wax ka qaateen waa jira taas baa adugu bal sikaaru taabiciina sida zuhri iyo amtaashii oo kaleo walow tobaneeyo saxaabi uu soo gaadhay haddana dee culimmadii wax ka baqtay hagaag uga naqliyey taabiciintii ka waaweyneyd baabay ahaayeen bal markaa daba barhkood baa wuxuu ka soo naqliyey kuwaa koodu munqadac buu noqonayaaye waayo irsaalkaa badan sheekho kaloo taabiciinay sii lahaayeene bal markaa inaan lagu tirin mursale laakiin bal qowlka mashhuurkii waa in taabiciintii la israaciyo oo la yidhaha wixii ay iyagu tiiriyaanba ras aanay sheegin saxaabigiiba waa mursal uma ina alxaakima xaakim yakusu xaakim waa alxaakima yakusu wuxuu khaas yeelaya gooni yeelaya ama ku khaas yeelaya almursala mursalka bitaabiciina taabiciintii waljumhuuru min alfuqahaai walusuuliyiina laakiin inta badan ee fuqahaa iyo usuuliyiinba kaba midi yucamimuuna ataabiciina wagayrahum taabiciintii iyo keyrkoodba way caam yeeleen halkana waa masalo kale ee markaynu eegno kutubtii musalaxa waxaan kaba soo dhiganay qowlkan xaakim uu isaga uuna uu tiiriyey ayaynu ku soo aragnay oo ah xadiidkan mursal lagu magacaabayaa waa wixii nin taabiciya mid yarba haba noqdee uu rasuulka ilaahay u tiiriyey ee waanu sheeginna saxaabigii kaas weeye laakiin muxuu soo sheegay oo inoo sheegaya halkan fuqahada marka la eegayo cilmigan usuul oo iyaguna dee waa masalo calaqo weyn la leh kutubtoodii gees kalena masaladan dee xujiyadeeda iyo isagaaba sheekhu inoo soo naqlin doona waa masalo culimmada iskuba khilaafeen bal marka la eego xagga ixtijaajkeediiyo keyrkeediiyo waxyaalahaasna dee masale usuuliya inay masalada xukum la qaadanaya ayaa loo daliishanayaa ayay noqonaysaa waayo cilmiga xadiidku waxaa bal sugid la sugo waxaanima sugayay mise maaha sixadii sugitaankeedi ama anfinteed buu ahaa ee jaanibkii kale waa qoladan kale axaadiistan sidan dee kutubul usuul kuma naqaano labaaba iyagu ka dhigaanoo mursal iyo musnad bay kaba dhigaan haddaba wuxuu leeyahay iyagu taabiciinta kuma gooni yeelaan mursalkee xadiidka soo sanadkiisu xidhiidhin baa mursal bay idhahan oo iminka hadduu nin taabic atbaacu taabiciintii ka mid a ama atbaacu atbaaci taabiciintii ka midi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yidhaah iyaga agtooda waa mursal fuqaha iyo usuuliyiinba saas daraaddeed bay labadaa noocun axaadiista ugu qaybiyaan musnad iyo mursal oo mursalku waa wax alla wixii aan sanadkiisu xidhiidhinba ama cid dambaba ay rasuulka ilaahay u tiirisayba mursal bay odhanayaan bal markaa taas baa jirtay laakiin marka dee kutubulmusalax aan joogno cilmulxadiid aan joogno anwaacdiina aan doonayno inaan kala saarno magacyadan aan kala duno mid kastaa ka kale ka soocomo mursal iyo munqadic iyo mucdal iyo mucallaq iyo waxyaalo sidaasoo wada cadam alitisaal ay ka dhexaysaa jira dee waxay taasi keenaysaa inan bal istilaaxii muxadisiinta ku socnayn ee usuulna ma joogne oo bal markaa mursalkii nooc gaar ah oo anwaacda aan sanadkooda xidhiidhin ah laga dhigo taas wey qultu waxaan idhi hadalka xaakim waxaa lahaa hadalka naqlintiisa ibnu salaax baa lahaa qultudan ibnu kaiir baa leh qaala abu camr ibn اxaajib abu camr ibn اxaajib wuxuu yihi fii mukhtasarihi fii usuul اfiq abu camr ibn xaajib waa imaam macruufa horta oo cilmigan fiqiga iyo usuulka iyo cilmigan naxawada iyo sarfiga aada ugu shuruubo imaam ahaa qarnigii lixaadna qeyb buu kaba noolaa qarnigii toddobaadna waa qarnigu dhintay kolley konton ama afartankii sanadoodii hore iyo dhowr iyo afartankii sanadoodii hore qarnigaasna waa noolaa kolley waa imaam macruufa oo kutub macruufana waa leeyahay oo majmuuca ay ka madbacaysan tahay ama naxwiya sarfi haba noqdeen ama kitaabkan uu sheegayo oo la yidhaaho mukhtasaru muntaha suul fii cilmay usuuli waljadal taas waana kitaabu kolley ibnu kaiirna aqoon weyn uu lahaayo isagaaba takhriijiyey maanta takhriijkiisna waa madbacaysan yahayoo cunwaankaa tuxfatu daalib fii takhriiji mukhtasari ibn alxaajib waa mujalad weliba si fiican u dabdisan oo si fiican loo taxqiijiyey ayaa uu leeyahay oo ibnu kaiir leeyahay oo kutubtiisan maantayna soo gaadhe madbacaysan kaba mid ah kitaabkaa weeye kolley kunyadiisa sheekha cusmaan ibnu cumar baa la yidhaah abu camrina waa kunyadii ibnulxaajibna barhkood baa waxay idhaahaanoo dee waa qowlkooda ay raajax yeelaane nin madax ahaa waa kurdi asalkiisu sheekha nin markaa madaxaayo ibnu markaa salaaxudiin alayuubina abtigii ahaa ayuu aabihii xaajib sida xaarisoo kale u ahaa xaajib u ahaa tiibaa deete uu ku sharoobay o de ibnulxaajibo waa nin de adugu kolley ibnu salaaxudiin alayuubi oo de waa iyaguna akaraad bay isla wada ahaayeen waa kurdi bu ahaa imaamkaasba aduma dee ninka mujaahidkii ayuu xaajib u ahaa abtigii oo dee tanbaa ibnulxaajibka loo yidhi bal waa nin saasoo kolley cizudiin ibnu cabdisalaam mararkii dee arrimihii ay dhaceen markii dambe shaamiya ugaba soo baxay uu la baxay isaguna waa dadkii weliba sheekhana garab joogsade uba nusreeye markaa waddankaana ay kaba wada tegeen ama shaam ay kaba wada tegeen isagoo lix boqol uu ka hor dhintay cusudiin oo lix boqol iyo saddex iyo afartankii buu dhintay ninkaa weeye kitaabkan uu sheegayana waa kitaabkan ibnu salax takhriijiyey mee ibnu kasiir takhriijiyey waayo kitaab kaloo kani waa mukhtasare mala ka roon buu leeyahy intaasuu la yidhaaho oo isna makhduudkiisa la hayo ka ama laba madbuceeyey kaas buu waxa weeye hadalka ku yidhi marka muxuu yidhi almursalu qowla hayri saxaabiyina waa ti uu lahaa jumhuur lfuqaha walusuliyiin iyagu way caam yeelaane hadalkii ibnu salaax uu kasoo naqliyey fuqahadiiyo usuliyiintuu sii xoogeynayaayo almursalu mursalku qowlu hayri saxaabiyaag wan aan saxaabi ahayn taabicigii taabic taabicigii kii ka dambeeyey hadduu yidhaaho qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kaas baa mursal la yidhaha waana dee usuli weeye ninkani faqiih ah oo bal markaa dee waana tii uu jumhuur fuqaha walusuliyiin kuba tegeen marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala hada kani ma yatacalaqu waxa ku tacaluqaya wey ujeedadu waa tacriif bitasawurihi suurayntiisa cinda almuxadisiin ujeedadu waa tacriifkiisa ee beliye mursal muxuu yahay waxaa ku tacaluqaya taa inoo soo horeysay wayaan oo waa tasawurkii guud ee xaqiiqada mursalka iyo mursal muxuu yahay inoo yar muujinaysay ifinaysay ama xagga xujadiisa waa kan wa ama kownu haashihiisa mursalka xujatan fi diin xagga diinta uu xujo yahay oo kitaab dee markaa uu yahay mid la xujaysanayo oo macnaa ujeedadu dee xadiidkii musnadkaas markaa cilo kale aan lahayn waa taa aan soo ogaan dee waa xadiid xujo ah waa kaa dee adiladii sharciga kaba mid a ee xadiidka hadduu mursal yahay saxaabigiiba aanu joogin cilo kale aanu lahayn hadduu cilo kale leeyahay oo ama shuduud ama wax kale uu leeyahay ama mukhaalafo oo axaadiid kala khilaafay ay jirto umuuraha waa laga tegayaa ee marka wax ciloo kaloo looga tega aanay jirine ciladiisu ay tahay un irsaalkan sanadkiisu aanu jaanibkaa kaba xidhiidhin wax kale ma laha wixii kale waa caadi rijaashiisa waa rijaasha hiqaadka sanadku intiisi kale waa xidhiidhsan yahay cilo kale oo looga tegaa ma jirto wuxuu caaridayo hadhow laga raajax yeelaa ma jirto marka sidaasoo kale ah isagii mursalkaas baan haynaa cilo waxaynu haynaa waa irsaalkan ma daliil ma xuja mise maaha tii masalada kolley ku yar dheeraan casharkana kolley saaka in la yar ogaado waa kii kitaabku inaga yar joogsadun baa ujeedadu ahayd ma wada dhammayne laakiin waa inoo ishaaraya waanu ishaaraya meesha asalka waa haddaba wuxuu leeyahy wama kownuhu xujatan fi diin fadalika yatacalaqu bicilmi usul culumtu way kala leeyihin waxbay kala leeyihin ee waxyaala ay ku kulmayaanna uu jiraa jaanibkaa ka hadalkiisa baxsantiisa iyo bal taasi wuxuu ku tacaluqayaa bule cilm alusul waa usul fiqi masaleah maha masale musalax taasi masale iyada usul weeye oo bal markaa usul fiqi buu kuba tacaluqaya waqad ashbacnaa waan dherginay buu leeyahy alkalaama hadalka laga hadlayo calaa dalik macnaa fi dalika arrinkaa ishbaca wuxuu uga wadaa inuu aada u bad ka hadlay aada u dabagalay oo uu masalada hadalkii uu ku badiyayba ashbacna alkalaama fi dalika fi kitaabina kitaabkeena almuqadimaat ibnu kaiir baa le waa kitaabkeena muqaamo kitaabkayga dee muqadimaat la idhaaho ayaan masalada aada ugaga hadlay horta kitaabkan muqadimaat idna lama hayo bal raadkiisana lama hayo sanfilayo waayo dee bal imaamkan khaasatan kutubtan dee muxaqaqa kutubtiisa kaga mid a waxay yar tatabucaan khaasatan tuxfatu daalib taxqiiqiisa oo kale waayo bidaayo taxqiiqiisa wax weyn oo kutubtiisa waxoogaa unbay sheegeen imay wada sheegina kutubtiisa waxa ka madbuuca oo dee kolley tobaneeye kaba badan oo xataa intii halkaa la qoray dabadeed wax la madbaceeyey iyo waxyaalaha lahayo maanta ee makhduudaadkaa oo iyaguna dee dhowr iyo toban gaadhaya kutub iyada uu isagu sheegay kutubtiisa kuba sheegay oo iyadana aan imika xataa lahayn oo muqadimaadkan buu kuba soo daro laakiin waa musalax buu yihi dee daahirkiisuna inuu kitaab usula yahayna waa suurtagal walow cibaarada fi lmusalax bay cibaarada kitaabkaa la socotay kutubtiisa kale ay wax ka hadlaan maan aragba cid soo qaadayso kale waxay kutubta ay kuba daraan kitaabkuu lahaa sunanulbayhaqi de ayaan may madkhalkiisaan kusoo ikhtisaariyo o kale si aan kitaabkan ibnusalax u ikhtisaariy kaasna kolley kutubtan makhduudkeeda meel lagu ogiyo kuma kuma tiriyaan bal haddaba umuurahaas buu ihi marka wuxuu ihi kaasaan kagaba hadlay waqad dakara wuxa uu sheegay muslimun muslim fii muqadimati kitaabi kitaabkiisa bilowgiisa uu ku sheegay waa muqadimadiisa dee markaa kitaabka hordhaca u ah ana almursala mursalku fii asli qowlina innaga qowlkeenna haddaan eegno dee markaa amasaan qabna buu leeyahay asalkii iyo qowl ahlicilmi bilakhbaar nimanka aqoonta xadiidka ole bilfuqahada markaan iska dhigna gees aqoon iyaga qowlkooda laysa bixujatin xuja maaha waa hadal adigu kolley cibaaradiisii maaha bal made in yar baa cibaaradiisii farqi u yar dhexeeya bal hadalka ninkii uu wada masalada mucancanka kan uu kula doodayay yaanu inoo magacuunaanin be ayuu carabkiisa ku soo arooriyo calaa lisaan alkhasmi hadal uu la yimi buu ahaa oo haddaad tidhaahid mursalku saa iyo saa weeye ayaa cibaaradiisu ahayd laakiin kol haddaanu radiin oonu diidin dee qowlkiisii oo kale weeye saasa ibnu kathiir iyaba dee ay imaka halkan ay dee iyagu ugu tegeen inay muslim u tiiriyaan waayo waa wuxuu hadal uu calaa lisaan alkhasmi ku soo arooriyey laakiin aanu isagu rafidin ama aanu diidin haddaba taas buu dha ujeeddadu waxa weeyaan markaan culamaa ulxadiid eegno mursalku agtooda xujo kuma aha bal fuqahada intooda badan waa inoo soo naqli doonaa ama qayb kaba mida qowlkoodii wakadaa saas oo kale saadee muslim uu culamaa ulxadiid ama ahllcilm bilakhbaar uga soo naqliya calaa lisaan alkhasmi haba ahaatee inaanu xujo ahayn mursalku ayuu xakaahu ibnu cabdilbar ibnu cabdilbarna soo naqliyayoo can jamaacati asxaabi alxadiid asxaabuulxadiidka jamaacadooda oo iyagana muqadimada kitaabkiisan tamhiid oo kitaab aada u qayimaan intaanu bilaabin bu isna muqadimaad buu leeyahay kolley malaagoonina ay u saareen oo musalax adiguna iyo waxyaalahaas de bal imaam malik iyo akhbaartiisa markan ka saarno iyaduna kolley nugdo muhim oo mustalax kaba mida uu kuba sheegay waa waxyaalihii uu kuba sheegayna waxaa kaba mida dee iyadoo madhabtan uu kitaab dee waa imaalik aanay hadda qowlkeedu taa ahaynba laakiin asxaabulxadiid jamaacadooda inuu mursalku uu yahay xujo aanu ahayn oo cadamulitisaal loo celinayo wa qaala ibnu salax bal marka halkan masaa-ishii iyo wixii kuba tacalluqsanayd bal safxadan dhaban iyo ziyaadadu waa masaladan unbuu si ka hadalkeeda yahay iyo hadalka ibnu salaax iyo wax kale halkaasaanu cashirku inoo joogay allah subxaana wa tacala aclam rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wamawlaana muxamed nebiy ilmiye wcala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walaa tajcal fima calamtana wabalan calayna وqال بن الصلاح وma ذakrnah min sقوط الاحتijاaج bالmرsل والxkم بضacفه واladي اstqra عalayhi aaraء جamاcaة xfaad الxadيiث mursalkii ayaan kusoo jirnay oo kolley bal markaa xag tacriif ahaan iyo cinda almuxadisiin say suuradiisu tahay taas ayaynu soo aragnay kolleyna fuqahadu iyadu waxay kuba idlaaqaana iyadana tacriifkeeda ama waynu sooba aragnay walow dee kolley aqwaasha meesha jirta xagga tacriifkiisa iyo xagga ixtijaajkiisa inta uu inooga soo qaadi doono intuba ay ka yar waasacsan tahay oy tahay kolley mursalku mabaaxista waaweyn aada ama usuuliyintu ay kaba hadlaan ama waqtigeenanba dhacday in dee rasaa'il kala duwan oo barhkood rasaa'il sare ay yihiinba isaga lagu khaas yeelo lagaba qoro ahamiyada uu leeyahay daraaddeed xag ixtijaajeen khaasatan iyo bal aqwaalaha meesha jiraan taa wuxuu sheekhu inoo sheegay markii hore inu soo aragnay xagga ixtijaajkiisa ama inuu xujo xagga diinta a yahay inay cilmigan xadiidka aanay ahayn ama mustalax waxaa dee asal u ah ee ay tahay cilmiga usuululfiqhi inay tahay mabaaxistiisa aada u waaweyn ama muhimka ah halkan way iska jirtaa dee halkan un maahae meelo iyo mawaadiiciya ama waxyaalo kala duwan oo khaasatan aan cilmigan aan isagu asal u ahayn ee ama cilmiga usuul ugaba yimi ama cilmulkalaam ugaba yimi oo dee masaa'il oo ay kaba hadlaan halkan haddana kutubulmustalax lagu baxsiyo lagaba hadlo taa haba yidhaahya haddana sii kagama tegin waayo kitaabku ikhtisaarinayay dee mabxa taa xagga ixtijaajkiisa kalaam baa kuba sugnaa ama uu kaba hadlay marka tiibuu halkan isagoo horta inooga soo naqlinaya ibnu salax isaguna wax raacin doono kaba bilaabay oo wuxuu yidhi wa qaala ibnu salaax ibnu salax wuxuu yidhi wamaa dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo ah min suquudi lixtijaaji xujaysi la xujaysto bilmursali mursalka la xujaysto dhicitaankiisa uu yahay mid dhacsan oo ujeeddadu aan la xujaysanahayn iyo walxukmi waxaan soo sheegno ah min suquudi iyo walxukmi xukum la xukumayo bidacfihi daciifnimadiisa uu daciif yahay haddaba kaasi huwa isagu alladii kii weeye macnaa umuurtii aan soo sheegnay kalaamkiisa hore kuba sugnayd waa inaan mursalka la xujaysanahayn dacfigiisana laba xukumayo saadee muslim iyo ibnu cabdilbar iyana uu kaba soo naqliyey kaasi huwa aladii kii weeye istaqara uu sugnaaday calayhi korkiisa uu ku sugnaaday aaraa'u jamaacati xufaadi alxadiid xadiidka ragga xufaaddiisa jamaacadooda aaraadoodii iyo ay tay ku sugnaatay weeye ونقاد الأثر أثر في مكان واتين هروس ومري بعض العلماء نعم بعض الفقهاء إني كلا تفريقيا وانسو أرقني والوقت ينضبنا تفريق وابا وحن سغن استي عرفي أهان يا استلاحانه ساسبان كتبت واركينا بي مكدن بي maraajicdeedii iyo waxyaalaha raaciyaan faarista kala duwanna loo yeelo inay isdaba dhigaan fihrasul axaadiis haddana fihrasul aathaar ay dee faras gaara u yeelaan oo aathaartii ay u jeedaan aqwaashii saxaabadii iyo ta iyo taabiciintii iyo umuurahaas oo waqtiyadan dambeba xagga istilaaxaan ama isticmaal ahaan in la kala farqiyo ayaaba iska shaa'ica oo shuuroodee arrintuna waa masale istilaaxi uuna wax weyn oo saasa ma sii ahan bal marka waxa weeye uun dee kolkola waxa muhimo una marka istilaax dambe iyo waxagaag dambe u sugnaado shaa'ic noqday uu jiro haddii dadkii hore isticmaalkooda uu ka dunaa in dee hadalkoodii hore dadkaa hore hadalkoodii lagu fasiro unmaha waxa marka dambe curfi ama isticmaal dambe oo yimi ah taasunbay tahy in layskaba dhowro laakiin waxaa kale waa xagga laa mushaaxata fi listilaaxba daba wuxuu leeyahay raggii xadiidka xufaadiisa ahaa raggii akhbaarta iyo aahaarta imakana waa axaadiisiune nuqaadooda ahaaye kooda saxiixa iyo ka kale kala saarayay ee waxaa ka aan dee hagaagsanayn ama daciifka ka kale ka soocayay ee xagga nuqaada ahaa wixii ra'yigoodu maanta beryahan dambe ku sugnaaday waa inaan la xujaysan oo uu daciif yahay xadiidkii mursalka ah الضبكة وتداوله هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث والنقاد الأثر وتداوله هو الذي كي وينا كأن صوش إنا لحجيسنين أما إنه ضعيف هاي مرسلك تداوله رقا حفاظها أي كلا قاطين أي دي كلا نقلية نمد بمد وكبا قاطيبا في تصانيف من تصانيف تودي هي كتب تودي أي ألفين sababtuna kolley waxay la tahay waa wax daahira cinda ahlilxadiid waxay taa iyada u xukumeenoo horeynu u soo maray xadiidka saxiixa ah iyo ka xasankaa labadaba in loo shardeeyo itisaalu sanad sanadkii inuu xidhiidho taas loona shardeeyo cadaalo ruwaadu ay dee iyo dabdigeedba xadiidkan mursalka ahna dee sanadkii itisaalkiisi ma jiro oo raawi ayaa maqan raawigu haddii la hubo inuu saxaab yahay dee dhib may lahaateen oo iyaga waxa weeyaan cadaala way si guud bay ugu sugnaato waaba la aqbali lahaaye dee xadafkan ama raawigan dhacayna ma aha un inuu dee yaqiin ay tahay inuu saxaabi dhacaye waxa suurtagala taabici inuu yahay taabicigaasna waxaa loo baahan yahay dee in la ogaado la garto si loo ogaado bal cadaaladiisiyo dabdigii loo ogaado kol haddii uu dhacsan yahayna lama garanayo waxa suurtagalaba ruux daciifa inuu noqdo isaguna inuu raawi kale oo taabiciga kasii wariyeyna waa ixtimaal saa daraaddeed baabay culimmadu san bayquuniyadiiba kusoo marna ay dhahaan dee cibaaradii bayquuniye ee ahaa mursalku waa ka saxaabigu uu ka dhacay inay cibaaro laga roon yahay ay tahay waayo haddii la ogaya saxaabiyuun inuu meesha ka maqan yahay mursalaadka saxaabadaba waa la aqbalaa oo maraasiisha saxaabada inoo dambaysa ee waxa ay tahay un waa wixii taabici kor yeelo ujeed